dagaalkan uu u dhexeeya maleeshiya beeleed ayaa maalintii labaad waxa uu ka soconayaa deegaanka diif uu hoos taga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana dagaalka ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lama oga khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac dagaalka saaka dhacaya balse kii shalay dhacay ayaa waxaa ku dhintay labaatan ruux oo ahaa dhinacyadii dagaalamayay halka tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen maleeshiyaad u gurmanaya labada dhinac ayaa kusii qulqulaya sida wararka ay ku heshay idaacadan kulmiya deegaanka deefo oo qiyaastii afartan kilomitir u jira magaalada beledweyn ma jirto wax waanwaan ah oo laga dhex bilaabay maleeshiyaadka ilaa iyo shalay halkaasi ku dagaalamaya marka laga reebo maamulka gobolka hiiraan oo sheegay inay ciidamo kala dhex dhigayaan dhowr jeer ayaa deegaanka deefo waxaa kusoo laalaabtay dagaal dhinaca qabaa'ilka salka ku haya waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare la dhimasho iyo dhaawac mid ka mid a beelaha halkaa ku dagaalamaya ayaa mar waxa ay samaysay in guryo ku yaala deegaanka deefo inay gubtay